Madalle cilmi-baarista iyo qabataya xarunta Heritage taaseyti oo ka saabsanaya ku dhaqanka sharciga iyo madax-bannaanida garsoorka Soomaaliya iyo weliba ku qaybgalaya wasiiro xildhibaana bilaanta dhalinyaro iyo aqoonyahanada iyadoo nalanku doodaya muhiimadii latahay in laka dhaqamo shuruucda dalka iyo xoojinta garsoorka korintiya weliba madalle ku hadalaya agaasime ku-xigeenka macadka heritage deeqa cabdulaahi iyo faahfaahin ku biidiya madalun iyo walyawalun ku hadalaya waxaan rabaa uun inaan faahfaahiyo uun ujeedka ugu weyn machadka uu ka lahaa in daraasadan waqti iyo qarashba la geliyaa waxay tahay anagoo aan ognahay soomaaliya inay ka baxday qaabkii republicanka oo republic of soomaaliya markii hore la ohan jiray markan dambena aan u guurnay inaan inaan dalku lagu xukumo qaab federalism ah oo dee sidaan ognahanaba dowladi ay samaysan tahay shan ayadoo hore u samaysnayd haddana dowlad goboleed kale la sameeyey wax badanaa ka ratimaayo oo dee garsoorkii iyo qaabkii u shaqayn jiray markuu republic ahaay ama public ahaay ma ma sii socon karto caqabadaha jira inaan ogaano fursadaha jira waxa looga bixi karo waxyaabaha ka ratimaaya iyo sidoo kale waxaa la yidhahdaa aasaaska ugu weyn ay bulsho qabto ama tiir hogaaneed waa waa waa waa waa garsoorka inuu madax bannaanaado qaabkeenu geli lahaa doctor bashira sheekh cali oo ah qoraha buugga oo uu saabandhigay iyo weliba uuse sheegay sababo ka kalaftiinuusa buuggun qoraa marka aan idhi waxaan sameynaha riboortkan aniga danteedu maxay ahayd inaan fiiriyo inaan intaan gashto okiyaalaha rule of law ama in laysku dhaqo sharci iyo federalism okiyaalaha intaan gashto aan fiiriyo maxkamadaha wadanka iyo sida ay yihiin iyo inaan fahmo siday u shaqeyn karaan marka waxaan rabaa inaan ka hadlo structureka maxkamaduhu leeyihiin laakiin haddii aad fiirisid institutionskaas oo dhan aad fiirisid waxaa lafdhabar u ah maxkamadaha sababtoo ah haddii qof la keeno maxkamad oo dembi lagu soo oogo haddii maxkamadaas ay tahay maxkamad madax bannaan oo competent ay tahay ayada ka celi karta booliisku ee bir hadday samaynayaan ayada ka celi karta xeeraalayaashu haddii ay biro samaynayaan haddii qofka la xukumo oo maxkam oo la geeyo xabsi ayada ka celi karta sida xabsigu dadka u tixgelinayaan ayada mas-uul dhooq karta marka maxkamaduhu waa lafdhabarka in wadanka sharci lagu dhaqo that's why aniga oo focuskeygu ahaa inaan fiiriyo maxkamadaha ugu dambeyntiiya weliba madallaha hiraya wasiirka wasaaradda arrimo dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin oo ku hadalaya buuga iyo muhiimadaiyo inlata bulshada soomaaliyeeda aada iftiimiseen iyo banalistaha aada doorateen runtii oo runtii dad ehel ah aada doorateen intii anigu aan kusoo gaaray oo hadda noor fadhisay dad ehel u ah gabdho iyo iyo ragba ayaad ayaad runtii soo xusheen mawduucna mawduuc munaasaba u ahaa dadka loo soo xorayna dad ehel u ah oo qualified u ah ayaa isu keentay daraasadda bashiir muuse sheekh cali uu sameeyey doctoorka na waa bogaadinayaa waa waxtarkiisii ugu horreeyay uu soomaaliya geliyo afartan sano ka badan marka in lagu dhiirageliyo soomaaliyana wax waxgeliyaan marka si gaar ah daraasadaas runtii iftiimin wanaagsan ay samaysay waana kaga mahad way uga mahad celinaa heritage